barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha juunna waa saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay urur ka shaqeeya daryaalka carruurta oo nala wadaagaya waayaha kala duwan ee carruurta derbijiifka ah xilligan ay dhaceen abaaruhu marka ay miyiga xooluhu ka baxaan dadka carruurta waxay soo galaan magaalooyinka waaweyn dhibaatooyin fara badanna way kala kulmaan waxay ku isticmaalaan inay cabbaan waxyaabaha xabagta iyo xashiish hadday bartaan dhibaato badan bay noqdaan mustaqbalkana haddii aan wax laga qaban wax laga yaaba inay dhibaato ku keenaan waddanka oo dhan sidoo kalena qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo buu ka qoray hooyada iyo dhibaatooyinka ay kala kulanto dhinaca dhallinyarada iftiin lama heleenoo dadku uma hayaameen xidig hawd ka lulato sida haad ma fuuleen dayax xeego joogo hubka laguma tuureen hawo laguma gaadheen cirka hirarcirka hirar ka muuqdo hooyoy addoommuhu halkay maanta joogaan adigow horseedo ruuxaanad habinoo kolba aanad heesii hoob ay ku sabinoo hawshaada waaye ahna qaadi maayana ismaaciil way ku jirtay dhinaca heesahana barnaamijka kama marna
geedbaa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabbaatii la qaadan jiray guurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu
goordhow goordhowaan dhegeystayaasha ismaaciil u ciyaari doonaa qodobadaasi iyo sheekooyin kaleba dhegeystayaasha waxay ka bogan doonaan inta uu socdo barnaamijkan dhallinyarada maanta hase ahaatee qodobo ka mida warka caalamka kusoo dhawaada
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa maanta booqasho ku tegey caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ku soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka turkiga oo safarkiisani noqonayo kii saddexaad ayaa la filayaa in uu furo mashaariic kala duwan inta uu booqashada ku joogo magaalada muqdisho waxaana ka mid a meelaha uu furi doono safaaradda dalka turkigu uu ka dhistay magaalada muqdisho oo ka mid a kuwa ugu waaweyn ee dalkaasi ka dhistay wadamada dibadda ammaanka magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey inta uu safar ku joogo madaxweyne erdogan xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry iyo madax ka socota dalalka yurub iyo wadamada carabta ayaa kulan kule baris iyagoo doonaya inay dib u soo nooleeyaan wadahadalada hakadka gala ee u dhexeeya israa'iil iyo falastiin madaxweynaha faransiiska francois holand oo furitaankii shirkaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta inay qaataan go'aan geesnimo leh oo ay nabad dhaliyaan madaxweynaha faransiiska ayaa tilmaamay in dalalka waaweyn ee caalamka ay taageerayaan wadahadallada laakiin waxa uu xusay in taladu ay ka go'do labada dhinac ee wadahadlaya oo laga rabo in ay niyadsami la yimaadaan si xal loo helo
duhur wanaagsan idin lahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan caashi waxaa jira duruufo kala duwan ayaa dhinaca dhallinyaradu ay aada ugu sugan yihiin tusaale ahaan oo kale waxaa jira mararka qaar abaaraha dhaca mararka qaar qoysaska khilaafaad ka dhaca mararka qaar arrimahaas waxay keenaan in ubad badan ay suuqyada galaan inta badan ismaaciil oo khilaafka hadduu dagaal sokeeye yahay hadduu qoys yahay hadduu inta badan shaki kama taagna in dhallinyaradu oo weliba kuwa da-da yaree soo koraya markaas u baahan tabantaabinta iyo in meel la gaarsiiyo inuu saameyn weyn ku yeesho markaas suuqyadii bay gelayaan waxay noqonayaan derbijiif ama dadka qaarkood iskorisba u yaqaaniin wuxuu ilmihii halkaa markaa daryeel buu markaa xilligaa u baahan yahay aad iyo aad bulshadu haddii aanay daryeel siin waxaa laga yaabaa bulshadii laftigeedii inuu halis badan ku noqdo oo weliba waxaa jirta ismaaciilow dhallinyaradaas yararka ah ee iskoriska ah ee waayey n kaalmadii iyo korriinshihii ay uga baahnaayeen qoysaskooda siyaabo kala duwan baa ku dhacdo ama qoyskoo saboola ama qoyskii oo kala tegey siyaabo kala duwan ee ciyaalkaasi ama dhallinyaradaas yaryarka ah bannaanka ugu soo baxaan laakiin waxaa meesha ku jirta in bulshadii aysan dareensanayn dhallinyaradan ay yihiin kuwo waayey daryeelkay u baahnaayeen marka markiiba waxaa laga yaabaa in aan dareen badan la siin aad iyo aad marka wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa dhowaan wuxuu la kulmay een, madaxa mashaariicda ee urur la yidhaahdo c c b r s oo ka shaqeeya arrimaha ubadka iyo dhallaanka iyo taakuladooda iyo waxuqabashadooda marka saxardiid maxamed cismaan ayuu ka waraystay bal ururkoodu iyo waxyaabaha u qabto dhallinyarada tcbrs waxaa la aasaasay sanadkii labakunosaddexdii ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo aasaasana waxayd markii kadib aanu aragnay dhibaatooyinka badan ee caruurteenna ku ay ku sugan yihiin sida caruurta istriidka ama wadooyinka ku nool oo soo badatay caruurta ay la kulanta xadgudubyada gacanka hadalka ee garaacista ee la dilo caruurta agoonta ah caruurta la tuuro caruurta dembiyada gasha oo inta la xidha had iyo jeer dhibaatooyin xabsiga loogu geysto dhammaan waxaa markii arag- aanu aragnayba c c brs markaa waxa ay mashruuc la bilowday unisef mashruucaasoo ujeedadiisu weynahayd sidii caruurta looga ilaalin lahaa tacadiyada ku dhaca haddii ay tahay kufsiga haddii ay tahay garaacista haddii ay tahay magaranaysaa xarigga haddii ay tahay in la takooro sidaa darteed mashruucan wuxuu shaqaynayay muddo ilaa imiga toban sannadood ah Een, runtiina wuxuu caawiyey caruur fara badan een, waxaanu samaynaa wacyigelin waxaanu leenahay shaqaale social workera oo ka shaqeeya een, lixda gobolba dadka ayay wacyigeliyaan sidii caruurta loo soo magaranaysaa in loo dhowri lahaa waxbarasho loogu diri lahaa caafimaad loogu diri lahaa waxaa kaloonu siinaa wax la yidhaahdo counseling oo la talina caruurta markay dhibaata ku dhacdo qofka jidh ahaan iyo maskax ahaanba waa u saamaysa marka qofkii la talin baanu u samaynaa ilmihi yareed ilmihi waalidkii baanu heshiisiinaa waxaa kaloo dhacday in qoysaska had iyo jeer la dhexdhexaadiyay si aan caruurta dhib u dhicin runtiina mashruucaasi miduu socday imigana waxaanu doonaynaa inuu sii socdo haddii alla ka dhigo Een, waxaana aad aanu had iyo jeer u xoojinaa inaanu caruurta xagga caafimaadka aanu u gudbinno waxbarashada loo gudbiyo caruurta aan tegin caruurta ma garanaysaaye maskaxiyan wax u qabtaa inaanu caawinno kuwa naafada siday iskuul u gaari lahayn baaskiiladaanu siinaa waxaasoo dhanna waa service freea oo aan ugu talagala caruurta shirkiinan aad ku qabateen magaalada boorama waxaa ka soo qayb galay gobollada somalilan oo dhan maxay idinkaga hadlayseen dadka ka soo qayb galay waxay dhammaayeen ugu yaraan lixdan qof lixdankaa qof oo isugu jiray eh, biliiska eh, shaqaalaha caafimaadka guddiyada ka samaysan xaafadaha ee dhowrista ilaalinta xuquuqda caruurta een, ururadii ka shaqaynayey een, dhowrista ilaalinta xuquuqda caruurta iyo community qoladii eh, community facilitatorskii iyo wasaaradda qoyska oo runtii hormood ka ahayd hawshan inay qabato iyo unisef oonu ka wada shaqaynaynay marka ujeeddada ugu weynee maanta een, kulankan wada tashigu wuxuu ahaa sidii laysugu xidhi lahaa dowladaha hoose xitaa waxaa ka soo qayb galay dowladaha hoose een, lixda gobol iyo degmooyinkooda uga yimaadeen markaa sidii laysugu xidhi lahaayee mashruucan eh, maadaama muddo soo socday dowladaha hoose loo hoosgeyn lahaa si ay dowladaha hoose weligoodba usii wadaan sababtoo ah c c b r s iyo unisef dee weligood ma wadeeyaan waxaa laga yaabaa inay mashruuca marun ka tagaan marka mashruucaasi si aanu sidaa ugu khasaarin in laga fikiro mustaqbalka halkeenu gaarsiin karnaa marka runtii ta- wada tashi buu ahaa isla markaana waxaa la isla qaatay waxyaabo fara badan in la sameeyo in gudiyada la dhiirigeliyo in gudiyada iyo laysku xidhay dowladaha hoose iyo kuwa loo yaqaano een, eh, kuwa bixiya adeega caafimaadka iyo eh, biliiska oo kale laysku wada xidho si joogtaana loo wada shaqeeyo inta badan magaalooyinka waaweyn gaar ahaan marka laga reebo caasimadda waxaa ku soo badanaya carruurta derbijiifka howlihiinan waxay salka ku hayaan inaad- oo aad ii sheegtay inaad ka shaqaysaan ilaalinta iyo dhowrista xuquuqda carruurta carruurtaasi ku soo badanaysa suuqyada ee derbijiifka laga yaabaa inaad u samaysaan meelo lagu ururiyo oo waxbarasho loogu sameeyo oo lagu daryeelo oo lagu dhowro xuquuqdooda runtii waa runtaa caruurtaasi aad bay u soo badanayaan weliba een, xilligan ay dhaceen abaaruhu marka ay miyiga xooluhu ka baxaan dadka caruurtu waxay soo galaan magaalooyinka waaweyn Een, dhibaatooyin fara badanna way kala kulmaan waxay ku isticmaalaan inay cabaan waxyaabaha xabagta iyo xashiish hadday bartaan dhibaato badan bay noqdaan mustaqbalkana haddii aan wax laga qaban wax laga yaaba inay dhibaato ku keenaan waddanka oo dhan Een, runtii eh, inta badan annaga waxaanu waxaanu saboor garaynaa in carruurta dib loogu celiyo qoysaskoogii oo qoysaskooga wax loo qabto ama loo sameeyo horumar xagga een, eh, xoolaha oo kale een, eh, ama wax la siiyo laakiin markii laga maari waayo carruurta ku nool wadooyinka ama aynu naqaano magacaad inta badan dibjirta waan ka ilaaliyaayo derbijiifka in loogu yeedho maaha laakiin carruurta duruufaha gaarka ah ku nool ayaa laydhaa Een, runtii hargeysa waxaa ka jirta xarun weyn oo ay maamusho wasaaradda arrimaha bulshada iyo- iyo iyo shaqada iyo halkaasa inta badan iminkaa la geeyaa oo lagu hayaa laakiin taa lafteedu maaha in lagu haya meesha sababtoo bulshada intii kale ka koormayaan qoysaskoogii bay kala go'ayaan Een, mustaqbalkana waxaa la doonaya kuwaas oo kale aan wasaaradda kala shaqaynayna in qoysaskooga dib loogu celiyo marka meelaha kale gobolladana kolley kama jiraan umalaynaya meelo badan laakiin wax halku laakiin waa in qoyskii iyo ilmihii dib loogu celiya ayaanu noqon ilmo meel gaara lagu hayo aad iyo aad baad mahadsantahay saxardiin maxamed cusmaan madaxa mashaariicda hay-adda c c b r s amase ururka ilaalinta iyo dhowrista xuquuqda carruurta ee somalilan xaashim sheekh cumar good v o a bowrame
waxaad weli la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana duhur jimco ah bisha juun ay tahay saddex sanadka laba kun lix iyo toban ismaaciil goor dhaweyd waxaan dhegeystayaasha gaarsiin ama annagu baana maqlaynay tuduc ka mid a heestii hooye ee uu sameeya hadraawi adna waa adigii dee Waa ka- heest- waa ka he- daba jiibiyey waa heestan aad ugu maarata markaan dhegeysanaya xitaa ma hadli karo waa hees kolleyba inta dhegeysatana markhaati bay ka kacayaan marka cabdifataax daahir cumar waxa uu qoray buug ugu magacdaray hiil hooyo marka sidaan qiyaasayo een, tuducyada ku jira ama uu soo qaatay kolley wa- halkaas uu cuskanayaa waxaa kala sheekaystay eh, waxa ku dheliyey qorista buuggan wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf waraysiga ula yeeshana waxa u dhacay sidan aad iyo aad baa u mahadsan tahay biig buugga hiil hooyo waxyaaba badan baa igu dhaliyay inaan qoro waxyaabahaas ee, tan koowaad uguna mugga weyneyd waxay ahayd dhallinyarada iyo maanta hooyo wax kala haysta Een, sida la ogsoon yahay bulshada soomaaliyeed waxaa lafdhabar u ah waa hooyo waxaa heerka maanta aan taagannahay ee, na soo gaarsiiyeyna waa hooyo ayadoo aan soo marnay marxalado kala duwan oo adag hadday tahay marxaladii gumaysiga hadday tahay marxaladii burburka Een, sidaas la aligeed bulshada soomaaliyeedna inta u badan waa dhalinyaro dhalinyaradiiba markay markaan arkay dhibaatada ay ay ku sugan yihiin ee, ku hayaan hooyooyinka Een, hooyooyinkaasoo lagu hayo dhaga adayg lagu hayo afxumo lagu hayo caasinimo lagu hayo waxaysan jeclayn in la sameeyo meelaysan jeclayn in la aado ee, si aysan jeclayn in loo dhaqmo waxyaabahaasa marka waxyaabaa ugu mug weynaa oo igu kalifay ay ahayd taasaanan ka duulayay inaan inta idhaahdo sheego waxyaabaha dhibka hooyo lagu hayo inaan haddana caddeeyo hooyo qiimaha ay leedahay iyo sida ay tahay iyo inaysan mudnayn maanta waxa ee, la marinayo iyo siday maanta tahay aad iyo aad haa hooyo shalay markaan odhanayo noloshii shalay ee bulshada soomaaliyeed hooyadu kaalinteedii waa kaalin cad waa halgamaabay ahayd hooyo shalay dhib badan bayna naga soo martay markay gobonimadii ay usoo halgantay oo shalay ay dhibta badan ka soo martay nasashada maantay nasan lahayde haddee maanta hooyo maanta ay dhiban tahay oo aysan nabad iyo nolol fiican haysan ee cutubku kaasuu cabirayaa taasuuna faahfaahinayaa waxaana muujinayaa maanta in hooyo halgan dheer dabadiis inaysan maantay heerkii ay rabtay aysan taagnayn bal maantay aysan ee, waxaa weeye nolol fiican iyo nabad fiican hooyada soomaaliyed maanta inaysan haysan waxyaabaha ee, ugu nuxursan oo tusaale ahaan aad usoo qaadato hooyo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah wax badan tusaalaha aan soo qaatay waxaa ka mid ahaa abaalmarinta ugu weyn adduunkan oo qof bili'aadan la siiyo oo eebba bixiyo waa janno jannadana waxaa lagu xiray hooyo raalli ahaanteeda iyo raaligelinteeda waxaa la dhigay lugaheeda hoosteeda Een, waxaa kaloo xusud mudan halkudhega buugu waa xaawo xaawo waxaan uga dan lahaa een, haweenka oo idil waxaa la yidhaahdaa naynaas bille naynaastaasna waa xaawoley haddana bulshada soomaaliyeed magaca xaawo wuu ku badan yahayo qof kasta oo soomaaliya waxaa xiriir la leh magaca xaawo oo waxaa laga yaabaa ayadiis ama hooyadiis ama eedadiis ama habriirtiis ama xaaskiis in xaawo la yidhaahdo taasna waxaa xusud mudan een, isim ka mid a ismada soomaaliyeed oo aan su-aal weydiiyey markaan baarayey cutubkan baan waxaan weydiiyey waxaan ku iri garaad buu ahayo waxaan ku iri garaad een, soomaaliyo idil qofkaan idhaahdo magaca xaawo xiriirma kula leeyahay wuxuu odhanayaa hooyaday baa la yidhaahdaa ama habarartay ama walaashay ama noocaas xiriir buu magacaas la leeyahay qof kastoo soomaali ah adiga xiriir caynkaay magaca kula leeyahay garaadku wuxuu igu jawaabay khayr allah siiye magaca xaawo anugu labo keliyaan ka aqaana xaawooyinka koow xaawadii ummadda oo idil ee kasoo askuntay oo nebi aadan xaaskiisa ahayd caleyhi salaatu wasalaam sugaana ku cabirayso darajada hooyo maku jira buug aad iyo aad waayo nuxurka buuga waxa u ah ama suugo waxa u ah waa suugaan suugaanyahano badan ama abwaano badanoo soomaaliyeedna kulligood waxay u damqadeen hooyooyinka iyo qiimahooda waxayna ka yidhaahdeen maansooyin badan anugu marka iyada dhan ayagoo dhan ma soo qaadan maadaama aanan ka kala gaari karin waxaan soo qaatay suugaano koo kooban oo hooyo qiimaheeda lagu cabiray waxaa ka mid ahaa maansooyinkii maansadii abwaan hadraawi maansadii abwaan khaliif ashkir maansadii abwaan xasan bulxan maansadii allah u naxariistay abwaanka weyn careys ciise kaarshe iyo sidoo kale maanse aada u macaan oo nin dhallinyara uu coriyey maadaama maanta dhallinyaro aan nahay uu coriyey oo asna la yidhaahda abwaan nageeye la yidhaahdo marka buugu way ku jirtaa sugaan hooyo qiimaheeda lagu cabirayo haddii aan mid iyo labo ka soo sheego abwaan maxamed ibraahim hadraawi baa ka mid ah maansadiisii oo uu ku cabirayay qiimaha hooyo leedahay iyo sida hooyo ee tahay wuxuu yidhi hadraawi iftiin lama heleenoo dadku uma hayaameen xidig hawd ka lulato sida haad ma fuuleen dayax xeego joogo hubka laguma tuureen hawo laguma gaadheen cirka hirar ka muuqdo hooyoy addoommuhu halkay maanta joogaan adiga uu horseedo
heestaasi hadraawi uu hooyaduu qaaday qudheedu sheeko aada u dheer bay lahayd cashay mar baynu bal dib u eegi doonaa waa hees ismaaciilow waqtigii la joogaba way cusub tahay adoo waxaa laga yaaba adoo intaasoo goor dhegeystay boqolaal goor ka badan dhegeystay haddana haddii maanta haddana aada shidato ilaan fariinta ay sheegayso waa kelmad waliba oo heestu soo taabato waa kelmad noloshaadii taabanaysa bal marka uu leeyahay ruux aanad habin kolba aanad hees iyo hoob ay ku sabinoo hawshaada waaya hana qaadi maayo intaa ka war aad iyo aad aad iyo waa hees marka aada u culus wariyaha v o a ee magaalada boosaaso ayuu ahaa yuusuf maxamed yuusuf oo wareysanayay cabdifataax daahir cumar oo qoray buug ugu magacdaray hiil hooyo welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatana dhinacii heesaha ayaynu soo qabanaynaa caashay ee heesta la yidhaahdo guur ba-ay ee uu ku looqeeyo axmed naaji
gaarida baarida hawe geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabbaatii la qaadan jiray guurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu qablamaa gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin raggii gododlay noqdeen alla raggii gododlay noqdeen iyagaa goobta xun na dhigay iyagaa goobta xun na dhigay galabtii walba waa aroos galbisna uma baahaneen gabley shimbir bay tuntaa guurkii siida geed ma dhalay gayaankii miyuu qablamay gabdhihii waxay leeyihiin geniyo lacag baan rabnaa alla geniyo lacag baan rabnaa gacmaha kaan suudhi lahay luqunta kaan gashan lahay alla gacmaha kaan suudhi lahay luqunta kaan gashan lahay guntiina xariira iyo garbasaaraan la iibsan karin alla guntiina xariira iyo garbasaaraan la iibsan karin gogolaan weligeed la arag qolkii ay ku doonsadeen sidaasaa guurkii ku ba'ay
heestaas guurba'ay axmed naaji uu ku luuqaya haddaynu intaas kaga nimaadno caashe maxay noo xiga dhinaca ciyaaraha ayaan markana jaleecaynaa waxa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horrayno feeryaanka caanka ah ee maxamed caliya ayaa lagu dabiibayaa cisbitaal ku yaalla dalkan maraykanka kadib markii uu ka cawday xanuun dhinaca neef maraynka ahi sida uu shaaciyey afhayeen u hadlay feeryaankii hore ee adduunka moxamed cali moxamed cali oo toddobaatan iyo afar jira ayaa hadda la dabiibaya waxaana kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii kadib markii uu ciyaaraha feerka uu ka fadhiistay laga helay cudurkaas oo islamar ahaantaasina hadda lagula tacaalayo sidii wax looga qaban lahaa roberto di mateo oo sannadkii laba kun iyo labaiyo tobankii ku guulaystay inuu ku hogaamiyo naadiga chelsea koobka champions liiga ayaa hadda loo magacaabay inuu noqdo tobabaraha naadiga kubadda cagta aston villa isagoo ku-xigeenna uu noqon doono steve clark di mateo ayaa shaqadani aqbalay kadib markii laga ceeriyey tababarihii naadiga kubadda cagta aston villa remi gerard kaasoo shaqada laga ceeriyey kadib markii aston villa loo diray heerka labaad ee horyaalka dalkaasi ingiriiska sanvilla tababarayaasha lala xiriirinayay ka hor dimateo waxaa ka mid ahaa sidoo kale tababarihii hore ee naadiga manchester united david moyes nigel pearson oo dhowaanta loo magacaabay tababaraha cusub ee naadiga derby county iyo tababarayaal kale hase yeeshee dimateo ayaa noqday dooqa koowaad ee naadiga aston villa ciyaaraha french open ee waddankaasi faransiiska ka socda ee tenniska ayaa waxaa samafinalaha usoo gudbay navak dijokovich iyo serena williams dijokovich oo sagaal iyo labaatan jira ayaa waxa uu ka adkaaday thomas bredich kadib ciyaar ka dhacday roland garos waxaana uu rajaynaya inuu noqdo xidig ku guulaystaa ciyaaraha french open williams oo soddon afar jir ah ayaa iyadoona ka adkaatay xidhanada waddanka kazakhistan u dhalatay yulia butinziva kadib ciyaar aad iyo aad laysku jurbamarxay oo labada dhinac ay soo bandhigeen waxa ay gabadhan maraykanka u dhalatay isku dayeysaa in markeedii labilabaatanaad ay ku guulaysato koobkani dani alves ciyaartooga daafaca uga ciyaaraya kooxda kubadda cagta barcelona ayaa xaqiijiyey inuu u wareegay naadiga yuventus waxaase uu cad ku maray inuu dib naadiga barcelona ugu soo laaban doono dani alves ayaan ka mid noqon doonin xidigaha naadiga barcelona ay xilli ciyaareedka soo socda ay ku duuli doonto waxaase uu ku biiraya naadiga zeria-aad ee dalka talyaaniga ku guulaysatay ee yuventus agaasimaha ciyaaraha ee naadiga barcelona roberto fernandes ayaa hore u xaqiijiyey in dani alves uu ku biiray naadiga yuventus waxaase dani alves uu shaaca ka qaaday in uu dib ugu soo laaban doono naadiga kubadda cagta barcelona uu aad iyo aad u jecel yahay garsooraha caanka ah ee waddanka talyaaniga u dhashay berluji collina ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in teknolojiyad haddii ay jiri lahayd ay wax weyn ka bedeli lahayd ciyaaraha isagoo islamar ahaantaasina goolkii champions leaga finaalaha ee sergio ramos uu ka dhelay naadiga atletico madrid lagu go'aamin lahaa teknolojiyad haddii ay garsoorayaashu isticmaali lahaayeen berluja collina ayaa u muuqda mid hadda uu taageerayo in teknolojiyadu ay isticmaalaan garsoorayaasha si markaasi go'aan ay u gaaraan collina oo loo magacaabay garsoorihii ugu wanaagsanaa ee fifa intii u dhexaysay sannadihii kunsagaalboqosagaashansideediilaailabakuniyossaddexdii ayaa goolkii real madrid kabtankoodii uu u dheliyey champions leaga intii lagu guda jiray ciyaartii faynalaha milan ka dhacay waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa tusaale adag oo ay qaadan karaan garsoorayaasha ciyaaraha goolka sergio rames uu ka dheliyay naadiga atletico madrid finalka champions leaga ayaa waxaa dadka qaar ay rumaysan yihiin inuu ahaa gool offsider dhinaca kalena ciyaaryahan chris smalling ayaa xulka dalka ingiriiska oo isku diyaarinaya koobka yurub ee dhowaantan bilaabanaya waxa uu guul ku hogaamiya ciyaar saaxiibtinimo ay wada yeesheen xulalka portugal iyo ingiriiska daqiiqadii siddeetan iyo afraad ayaa chris smalling goolka keliya ee laiska dhaliyay ciyaartaasi u dhaliyey xulka waddankaas ingiriiska iyadoo ciyaartaasina uu daawanayey tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta manchester united jose morino oo ciyaartooydiisa qaar ay halkaasi safnaayeen dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa nagaytaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha caasha waxaan markana jaleecaynaa kaalimaha suugaanta weliba suugaanta iskuma jirto inkastoo la diido suugaanta iyo heesaha kala saaruu yidhi daajaa haye haye laakiin mar haddii wixii ay isugu soo biishabanayaan eh, isku meeluu nimanayaan isku meel uu isu- isugu soo biishabanaya wixii loogu yeeraba oo diqaadis iyo jiidis uu isla guriga geyn dadkiina ku ku fahmayaan waxaad waxaad ka hadlayso marka waa heesta alkudhageedu yahay dulmiga caashaqa kada waxaa ku luuqeynaya fanaanka axmed gacita yuusuf
waxay bani keentayo kalgacal baylaadurku dadiyo dunyabaa ka go'ay waxbaa derisihii noqdee waxay bani keentayo kalgacal baylaadurku dadiyo dunyabaa ka go'ay waxbaa derisihii noqdee dugaaggan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaadiga daydaydiyo halkan haye haye halkan degi kalaa durke dugaaggan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaadiga daydaydiyo halkan hede hede halkan degi kalaa durke ilaa baad eqbashe dulmiga cashaqa ka daa doorashada cashaqa ka daa ilaah baad eqbashe dulmiga cashaqa ka daa diigashada cashaqa ka daa
codkaasi axmed gacayte heesta dulmiga caashaqa kada waxay gebagabo u tahay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caasha cudi anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intan afarta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh Shoog lagu dayriyey. danayse aanu hun lahay madaalaana biidaha dadkiisa u hehelano xishood lagu dahiriye bal sheeg dembiga wax qaba dibu raac shakada dadko halkaadiga daydaydiyo halkan haye haye halkan degi kalaa dulkeene bal sheeg dembiga wax qaba
This program has come to you from the Voice of America, Washington.